الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وقال في الميزان مسعر بن كدام حجة إمام أحد أنبلهم كقبترني بل أموره هي النقوش كبا تعلق سنيد اعتدار كيدتك أهل علمك أها khada ama zalla uun ijtihaad ahaan adigu ayuu gaba dhacday loo cudur daarayay walow aan lagu raac ahayn arrinka ayaa kaba dhacayo dee khada baabuu yahay ama zalluu yahay adigu bal waanay noo socon doontaa hadalkii noogu dambeeyeyna qataat bnu dicaama iyo dahabi wixii uu ku yidhi tarjamadiisa markuu tarjamaynayay kitaabkiisan siyaru calami nubalaa buu ahaa faqaala qaaladan faacilkeeduna waa dahabi uun oo dee isagaana inooguba dambeeyey xataa haddaa imika hadal laguba bilowdo oonu inoogu dambeyno kol haddii kitaabka la sheego kitaab dee mashhuura ah waxay noqonaysaa un kitaabkaa shaksigii lahaabaa faacilkii noqonaya oo dee la garanayo ama aan labsi ku jirin oo taasi xataa haddaan hadalkiisan kala horeyn ishkaal ma jiro miisaankuna waa kitaab la yidhaha miisaan alictidaal fii naqdi arijaal oo kutubtan xaggan jarxigiiyo tacdiilka ama dadka adigu ducafada ah iyo dadka wixii ciduun bal ay wax tidhi wax kaba sheegtay waxa weeyaan kutubtaa looga laabmo kuwooda ugu ahamsan ugu bal markaana uguba mashhuursan ah waa kitaab weyn oo kolley dabacaad kala duwan leh malaa dabacaadkiisi ugu horreeyay de afar mujallad baa lagu madbuciyey dabadii dabcada majaawiya ay tasxiixiyeen ama ay taxqiijiyeen oo afar mujallada balle waana jirtaa dabacaad adigu toddoba gaadhay oo dayl uu leeyahay ama takmilo uu leeyahy oo ciraaqi la socoto toddobai ah taa hore afarta ah oo aanay daylku la soconoo dee qolooyin kale intay dabciyeen iyaduna intaa mujalladaad ka yar badan yihiin way jirtaa bal adigu waa dabcad kala duwan buu leeyahay laakiin waxaan leenahay in kutubtan ruwaadda lagaga hadlo ma ahayn khaasatan ruwaadda ama dacfi ku yimi ama cidi ay wax ku sheegtay yaanay dhab ahaan ama halaba celiye waa kutubta ugu ahamsan oo dee kitaabkaa kaamilaynu maalin dhaweed soo marna ibnu cadi leeyahay ayuu kollay dariiqadiisii kuba yimi bal laakiin kutubta caynkaas asa kaamil iyo miisaan iyo ruuxa isagu daalacamaya yaanu u qaadanin walow kutubta dee cinwaankeedu yahay dadka ducafadaa inuu ay u yihiin dawaawiin lagu ururiyo lagaba hadlo in wixii ku yimaadaaba uu daciif yahay in badan oo siqaadii bal a'imadii ah oo dad uun amrin ma ay wax uga sheegeen ayaa tarjamadoodu ay lagu soo arooriyaa iyadoy taasi tahay radiin la radeeyo ciddii bal matalan ama daciifisay ama wuxuun kaba sheegtay haddaba kitaabka miisaan alictidaal miscar ibnu kidaam markii uu kaba hadlaya wuxuu ka cabiray xujatun imaam miscar ibnu kidaamna waa nin miscar adigu atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweyneyd kaba mid ah oo kutubtan lixda ah rijaasheeda kaba mid ah uma lihiin rijaasheeda bal dee ruwaadda raggooda ugu heerka sarreeya xagga itqaan iyo dabdi iyo xifdi nin camal lahaana waa ahaa ayuu ahaa xaadiidiisu haddaanay dee aada u badnaynba laakiin waa raggii itqaanka yalaho xataa thawri iyo shucbe iyo lagaba horreysay ama thawri iyo shucba hadday xadiid isku khilaafaan ee isku qabtaan la waqti buu ahaaye ayay isagay isula iman jireen kolkol si uu kala saaro ninka dee kolba saa uu miscar leeyahay waxay leeyihin waa nin aada u itqaan badnaayo musxaf baabuu shucba ku idlaaqa jiray kitaabka qur-aanka dee khada kuma sugna ujeeddadu axaadiidiisii hagaag buu hayaayo inna khada kuma sugnay odhan jireen shakigiisuba hadduu xataa xadiidka yar joogsado yaqiinta dadka kaleu la mid iyo waa nin itqaankaa lahaa ee wuxuu ugu soo arooriyey miisaan ulictidaal waatan arki dooneen balonasa boqol iyo shan iyo kontonkii hijrada ayuu dhintay waa aduu kutubtan lixda rijaasheeda ama ruwaadda marka la eego iyo culimada raggooda itqaanka sara leh weeye marka wuxuu ka cabiray xujatun imaam waana xujo waa imaam miscar walaa cibrata biqowli sulaymaaniyi ninkaa xaafidka ee sulaymaaniya la yidhaha hadalkiisu wax ka soo qaad mala taas baa keentay ba in halkan lagu soo arooriyo inay sir aclaami nubala iyo keyrkiiyo kutubtii waaweyneyd buu tarjamo ku leeyahayba ee waxaa miisaanulctidaal uu soo galayba waa hadalkaa sulaymaani marka cibrana kuma sugnaa biqowli sulaymaaniyi sulaymankuna waa nin xaafid ahaa axmed ibn cali ibn camrin la yidhaaho asalkiisu waa mawar bilaada mawara annahri la odhanayey oo albikandiya albukhaariya bukhaaradii bukhaari loo nisbeeyey buu kollay degaankeeda ahaa magaalo kale isaga ah loo nisbeeyaba nin xaafidana uu haayo itqaan badan oo taaliif badan dee taaliiftiisii waxay naga soo gaadhay war uma hayo ay yidhaahaan jumco kastaba intuu waxqoruu bukhaaro la iman jiray oo dee taa laga dhagaysan jiray sulaymaanigan ama sulaymaankan loo nisbeynaya awowgiisii hooyo axmed ibnu sulaymaan la odhanayay ayay nisbadu tahay siuu yidhaaho imaamkan kitaabkan alansaab leh waa samcaani uu isagu yidhaaho bal haddaba waana nin dambe afar boqol iyo afartii hijradu dhintay laakiin dee sagaashan buu dhaafay cumrigiisu dhaafay oo marka la eega aimadii waktigiisiiyo xag isnaad iyo xag xifdiya raggii ugu badnaa buu ahaa ama ugu sarreeyey haddaba wuxuu leeyahay hadalkiisu wax ka soo qaad male uu yidhi kaana min almurji'ati miscarun waxamed ibnu abi sulaymaana wanucmaanu wacamru bnu murata wacabdilcaziiz ibnu abi rawaadin waabuu mucaawiyata wacamru bnu darin wasarada jamaacatan ninkaas hadalkaa uu yidhi murji'ada waxa ka mida ahaa qolooyinkan uu tiriyay oo intuba dee culimo la gayranayo kutubtana dikri kuleh aahaar barhkoodna fiican oo ina soo gaadhay ay leeyihiin taas hadalkaasi wax ka soo qaad ma lahu leeyahay isagu waa xujo imaama bal raggan tarjamadooda kuma wada joogsan kareen laakiin qorooyinkiina taqriib isticmaala ama adeegsadaba raggan tarjamadooda dhammaan waa ka wada helaysaan maxamed ibn abi sulaymaan waa nin sikaaru taabicin oo waaba nin faqiiha fuqahadii waqtigiisa ibraahim nakaci iyo asxaabtiisii buu ahaa waaba sheekhii abaa xaniifa nucmaanna waaba dee abu xaniifa imaamkii macruufka nucmaan ibnu saabit isagaa la yidhaah camr ibnu murana waa nin sikaaru taabiciin isaguna ahaa oo caabidna ahaa oo rijaalu saxiixeyn kaba mid ah camr ibnu mura cabdilcaziiz ibn abi rawaadna kitaabka muslim kuma sugna laakiin kitaabka bukhaari buu kuba sugan yahay tacliiq ahaan iyo sunaanta waa nin isaguna caalimo oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah abu mucaawiyana moxamed ibnu khazin baa la yidhaho waa rijaalu sita bal imaamka acmash la yidhaaho xertiisii ninkii ugu xifdi badnaa xadiidkiisa weeye moxamed ibnu khazin baa la yidhaha waa magac keliya khazim dadka kale xaazim bay la baxaan isaga waa khazim nin indhalana waaha isagoo yar buu indhambeelay camr ibnu dar san baa dhacday waxa weeyaan horta miisaan ulictidaal nusqooyinkan arkay san baa dhacday bal tarjamada miscar haamishku ku hadalkani kuba yimi isagune iyadna waa saa dhacday laakiin kolley sawaabku waxa weeye bal san ha taabanina dee bal laakiin sawaabku waxa weeyaan tan maaha wax khada imaka markii risaaladan yar la qorayay kaba yimi laakiin waa sii dhacday se sawaabku waa in la yidhaaho cumar ibnu dar la yidhaha camrin maaha ninkan cumar ibnu dar ayaaba la yidhaha almurhibi waana nin isaguna ragga atbaacu taabiciintii ugu weynaa ka mid ahaa oo bukhaari rijaashiisa kaba mida muslim kitaabkiisa kuma sugna dee asxaaba sunanna waxbay kaba wariyaan bal qolooyinkaas iyo qolooyin kaluu tiriyey sulaymaani deetuu yihi murji-ay ka mid ahaayeen taas w hadalkiisaas wax kasoo qaad ma leh buu leeyahy miscar waa xujo imaamo dee raggani kollay rag kale yarduduwan haba ahaadeen irjaiya waan kaba hadli doonaa waxaanu sir aclaam nubalaa tarjamada sulaymaani ku leeyahay uu ku yidhaha dahabi rأyt لسlaymaaniyi kitaaبa فihi xaq عalى kibaari falaa yusmc minhu ma shada فيih waxaan arkay oon u arkay ninkaas sulaymani kitaab waa kitaab u qoray oo dacni ugu sugan yahay rag waaweyn oo dadkii akaabirta ahaa uu wax kaba sheegay marka falaa yusmacu minhu ma shada فihi waxa uu la shaad noqday lagama dhegaysanayo lagama maqlayo waat dahabi waatan tacliiqiisi haddabe qultu waxaan idhi dahabi baa leh alrjaa irjuhu madhabun madhab weeye licidatin min jillati alculamaa'i tiro ama majmuuco waa dad aan yaraynba oo culimmada raggoodii waaweynaa kaba mida ayuu madhab ay kuba tegeen yahay laa yenbaqii ma habboona ataxaamulu calaa qaa'ilihi ruuxii qaa'ilkiisa taxaamala calayhi macnaa jaara calayhi walam yacdil weeye waa ku jawr falay oo uma cadaalo falin haddaba cidda ku qowshay ee qowlkan kuba tagtay jamaaco aan yarayn oo min jillati alculamaa baabuu qowlkooda yahaye in la taxaamulo iyagii la dacniyo taa lagu dacniyo ama dee taas wax habboon maaha irju haddaba bal muxuu yahay irjaha qolooyinkan lagu sheego waayo dee waxaa laga yaabaa dee dadka qaarkood ama barhkiin inay taqriibu tahdiib dee oo kutubta ugu yar ah taraajimta kutubta lagaba eego inay u laabmaan oo raggan oo dhan mid kastaba tarjamadiisa markuu qorayo inuu kaba cabiro dee iyaanu jasmininbe wa rumiya bilirjaa'i waxa waana meelahan uun waxaa lagu sheegay irja ayaa lagu sheegay taas oo kale haddaba kolley irjuhu idlaaqaad kala duwan buu leeyahay ama murji-a markan alirja dee waa madhab ahaan shaksigii marka la sheegayana iyo daa'ifadiina waa tan murji-a la idhaha isagiina murji-un la odhanayo idlaaqaad buu leeyaho qolooyinkan muctazila ama daa'ifada muctazila la idhaha dadkan ahla sunna waaljamaaca ee ruuxii caasiga ahaa iyagii odhanaya taxta almashii uu ku sugan yaho inagu uma jasminayna naar ee ruuxii hadduu dembi ku dhaco kabiira mu'mina yahay oo uu sidaa kuba dhinto dee naar uma goynayne laakiin waa taxta almashii oo ilaahay hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana wuu dembi dhaafaya laakiin naar kuma daa'imayo taas bay iyagu dadkii fusaaqdaa markaa amarkooda ilaahay u dibdhigay waayo in loo wax loo gooyay ka tegeen waxay u dibdhigeen amarkoodii ilaahay oo dee isagay mashiicadiisa ku hoos sugan yihin laakiin ta jirtaa naar kuma daa'imayo dadka ahlalkabaa'ir ee muwaxidiintii naar kuma daa'imayaanse taas bay murji-a ku idlaaqeeno waayo iyagaa waxay qabaan ruuxu hadduu dembi kuba dhaco kaa kabiirada ah ku dhaco iyada in dee magacii iimaannimo aanu mudanayna yani se khawaarijta gaal kaba cabirinbe manzila bayna mansilatayn bay sugaan waxaanay leeyihin naar buu ku daa'imayaa marka jaanibkaa waa lagu idlaaqay waxaa kaloo iyadana lagu idlaa dee meesha daa'ifo aada u madmuuma ahlal ahwaa kaba mid ah oo iyagu leh laa yaduru maca tawxiidi macsiya oo sida aan kufriga maciisaba wax daacuu ruuxu la yimaadaa waxba aanay u tarahayn ruuxu kol haddii dee iimaankiibay macrifo iyo uun kaba dhigeeno haddii uu la yimaado kol hadduu muwaxid yahay ama iimaan leeyahay dembi uu la yimaadaa wax alle wuxuu yeelayaa ma jirto taasan ragga nin ka mida qowlkaa ma laha ama culimada islaamka qowlkoodama waa daa'ifo madmuum oo taas waa irjaaha madmuumka nooc kaloo alirjaa ayaa jira oo ay irjaa alfuqahaa dahabi oo kaleyo ay kaba cabiraan oo waxa weeyaan waa reer kuufo khaasatan iyo rag kala duwan waa qowlkoodii ahaa inay iimaanka ka dhigaan inuu yahay tasdiiq biljanaan iyo qowl bilisaan oo acmaashan lala imanayo musama aliimaan ay ka saareen taas baa iyagana irjaa alfuqahaaka la yidhaah weeye waana ka qolooyinkan lagu sheegay weeye ama haddii dee bal ay wax kaga sugan yihiin barhkood barh waaba dee taasi waa irjaha irja alfuqahaa tacliiqiisuna bal haddaba saddexdaa qaybood iyobaa jire waa kan hadalku dahabi hadalkiisii iyo ibn abilcizi sharixa daxaawiya baan soo naqlin doonaa wahada alirjaau irjahan lagu sheegay qolooyinkani huwa irjaau lfuqahaayi waa irjihii madmuumka ahaayee dee daa'ifadaas in iimaanka maciisa waxa wax ku yeelaya ama shaksigii wax yeelaya ma jirto irjahoodii ma aha ee waa irjaa alfuqahaayo qaala dahabiyu dahabi baa wuxuu yidhaha waa tarjamada xamaad buu ku yidhaahaa qolooyinkan kaba mid ah wa huwa irjahaas irjaau lfuqahaa waxa weeye annahum iyagu qolooyinkaas laa yacuduuna kuma tirinayaan alsalaata salaada iyo wazakaata zakada min aliimaan oo ujeeddadu iimaankii waxay ka dhigayaan tasdiiqan qalbiga ah iyo qowlkan lisaanka ee acmaashii arkaanta lagalaba imanaya ama jawaarixda magacan iimaanka ama musama aliimaan ma gelinayaan oo kama saarayaan oo waxay odhanayaanuun aliimaanu tasdiiqu biljanaan wa iqraaru billisaan taas baa qowlkoodu yahay oo iqraarkan iyo tasdiiqan amaa tani waa acmaal waaye wayaquuluuna waxaanay odhanayaan aliimaanu iqraaru billisaani wayaqiinu fi lqalbi dahabi hadalka isagaa wata waana tarjamada oo markaa kolley waa markaa uu axmed ibn abi sulaymaan weeye halku ku yidhina siyar calami nubala iyo raqamkii waa idiin sugan yahay oo uu idinku qoran yahay halkan والنزاع على هذا نزاع qoladan fuqahada iyo iyaduna ahl اxadiiث marka la eego iyo ahl الظaahir iyo malik iyo shaafic iyo axmed iyo awsaac iyo isxaaq iyo aimada qowlkooda ah alimaanu aliqraaru bاlisani wtasdiiq bاljanaani wacamal bاlarkaan oo musama iimaan acmaashii sida salaada iyo soomka iyo zakadiiyo kuwaasna ay kuba soo darayaan wuu leeyahay nisaaca u dhexeeya lafdiyun in sha allah ma aha nisaac sidaa usii ridan ee waa nisaac lafdiyan oo taas buu leeyahay seebuu lafdi u yahay haamishka hoose bal aan eegna ibn abilcizi hadalka uu yidhi oo horta irjaha noocaasi abu xaniifa iyo qowlkood weeye in badan oo fuqahada kaba mida bal dee daxaawi oo kale waa qowlkiiso caqiidadii iyadna halkan aan kuba aqrinay ama adaxaawiya shahiirka ahayd waxay cibaaradiisu ahayd waliimaanu huwa aliqraaru billisaani wtasdiiqu biljanaani intaas bay cibaaradii isayd oo musama aliimaan uu ka saaray ama daxaawiyadu acmaashibuu kaba saaray marka waxay dhahaa mish inuu safxadan ku qormo ahayd baa safxada kala tegey saa daraaddeed wanisaacu calaa hadaa lafdiyin insha allah raqamkan koobaad ee imanka haddii safxadan la eega raqam afraad inuu noqday ahayd xagga kale ama safxada kale intaasi ay raacdeen waa kan haamishka ibn abilcizi baa sharaxiisa ku yidhi waa sharaxa shahiirka ee ibn abilcizi leeyahay والاkhtilaafu اladii bayna abi xaniifata wاlأimati اlbaaqiina min ahli الsunati اkhtilaafu suuriyin waa san dahab yidhin buu isaguna ibn abilcizi sharaxa daxaawiye ku idhahaayo waa ikhtilaaf suuriya siu u yahay waxa weeye fain kaana faina kowna acmaal aljawaarixi laazimata liimaani alqalbi aw juz-an jaza-an halkaasi maaha waa saxanaysa aw juz-an min aliimaani waana haamishkan aqriyaya safxada saddex iyo konton ama juz ama qeyb iimaanka kamida oo ay acmaashan jawaarixdu tahay ama maca itifaaqi calaa ana murtakiba alkabiirati laa yakruju min aliimaan iyadoo isku waafaqsan yihiin ruuxii kabiiro ku dhacay inaanu iimaankii kaga baxayna mashiicada ilaahay uu kuba sugan yahay oo ilaahay hadduu doono uu cadaabayo hadduu doonana cafiyayo arrinkaasi waa nisaacun lafdiyun laa yataratabu caleyh fasaadin fi ictiqaad ujeeddada waa maxay maxay ujeedaan ibn abilcizi iyo dahab iyo markay leeyihiin nisaacu jaanibkan waa lafdi qolooyinkan fuqahada ah ay murja-a ama irjahan fuqahada ay ku sheegeen waxa weeye acmaashan iyoanay musama aliimaan gelinina laakiin acmaashi dee iyagiiba waa laga maarmaan ruuxu hadduu ka tagana faasiq buu ku noqon waa kaa shahaadadiisii la celinaya faasiq ah haddii uu saa isagoon ka toobad keeni dhintona taxta almashi uu ku sugan yahay bay odhanayaano kama dhigayaan ruuxii aan dee waxaan laba iman kala mid dhigayaan sidaa murji-adaas madmuumka ay la yimaadeen qoladan le iimaanku ama dee waxa weeyaan siaa aimadii kale iyo ahl alxadiid iyo saddexdan qeybood musama aliimaan ka wada dhigay ee camalkii arkaanta iyaguna ma laha ruuxii kabiiro ku dhacaa waa ku gaaloobayaa ama naar buu ku daa'imayaa siaa ay muctasila ama khawaariji yidhaaheen ee waxay odhanayaan taxta almashi uu ku sugan yahay waa markaa arrinku waa xaggii tasmiyad iyo maxaa geliyo taasun mooye laakiin xagga natiijada iyo simaarta ama wax weynoo dee bal waxaday u dhexeeya ama fasaad ictiqaad keena meeshii ma yaaloosan buu markaa dahabi qolooyinkan dee intaas raawigiina ruwaadda caynkaasana cadaalada kagama diraan in badanoo ruwaaddii kaba mida aimadii kaba midaaba qowlkoodii intuu kaa yahay axaadiisoodna ayihiin kuwaa siqaadkii asbaad dee la aqbalayo waa jaanibka imika ugu jeeda dahabi markaa muxuu ihi dahabi hadalkii baan kusoo noqday matnige wainamaa gulwu lirjaa'i irjaha gaaliga ah makaa dee madmuumkii weeye waa man qaala cidda tidhi laa yaduru maca tawxiidi tarku lfaraa'idi tawxiid maci faraa-id oo laga tagaa ruuxa waxba mama yeelayo nasalu llah alcaafiya wa qaala waxaanu yidhi mujaladkaa kaba dambeeya waqad kaana cala lirjaa'i irjaha noocan ah waxa kuba sugan een acmaasha musama aliimaan la gelinayn cadadun kasiiru min culamaa ilumma in badan oo culimada ka mid ay arrintani qowlkoodu ahaa ooba taa caqiidadaa shahiirkaa dee uu kuba yimi cibaaradani kuba timi fahal la cudda madhaban maxaa talow madhab gaara loogu tirin waaye noocaasna wa huwa qowluhum waxaanu yidhi waxaana weeye irjaaha noocani qowlkoodii ay odhanayeen ana mu'minun xaqan cinda allahi saacata oo waaba dee qoladaasin kolley waa halkan waxyaalihii ay ku kala duunaayeenna waa sa dee mashiicada tacliiqii mashiicada oo ana mu'minun in sha allah miyaa la odhan oy lahayn may dee shaki baabay odhane ruuxu ma odhanayo taas ee waabu odhanayaaba anigu ilaahay agtiisa waktigan mu'min baan isagoona de khaatimadiisii ogeyn oo le khaatimadii ma garanayo maca ictiraafihim qirashadoodii ay qirteen daraaddeed iyadoo ma ay la jirto taasi biannahum laa yadruuna inaanay garanayn bimaa yamuutu calayhi lmuslimu min kufrin aw iimaan macnaa haba yidhaaheen marka ana mu'minun xaqan oo sida qolooyinka kale ee ana mu'minun in shaa allahuba odhanaya iyaguna ay diidan yihin yaanay laba mid noqoninbe laakiin dee waxay goynayaan ama ay garan ay ictiqaadinayaan inaanay ay sheegayaan inaanay garanayn waxa uu ruuxa muslimkii ku dhiman doonee khaatimadu noqon doonto waktigan haba jasmiyeen iimaankoodii markaa nooca caynkaasa irjaaasi buu leeyahy wa hadihi qowlatun khafiifa ee irjaa madmuumkii waa kaa horeen soo sheegnay calaa kulli xaal waxaan leenahay bal dahabi markii la yidhi miscar ibnu kidaam iyo qolooyinkaasi waaba dee murjeo la doonay in lagu dacaniyo waa kanoo waa radeeya wuxuu leeyahay inuu dee waaba dawaa'if qowlkood ama culimadii islaamka kaga mida markaa noocanna waa irjahaas madmuumka ana muu ahaynee deele laa yaduru maca tawxiidi tarkulfaraa'idba ama dunuub kabaair oo lagu dhacaa waxba kuma yeelayaan saa daraaddeed muxuu yidhi laa yanbagii taxamulu calayhi oo waa ictidaar iyagii uu cudurdaarayo oo ciddii bal matalan taa ku dacniyaysayna ama doonaysay xataa dee in riwaayadoodii dee taas lagagaba tagana waxa weeyaan uu halkan kuba radinaya wa qaala fi tarjamati alimaam wakiic ibn اljaraax markaa laba naqli baa idin yaal sira calami nubalaha waa irjahayo wuxuu yahay ka hadalkeed laakiin hadalka hore waa miisaan اlictidaal wuxuu dahab yidhi imaamkii shahirkaa wakiic ibnuljarax tarjamadiisii kolle wakiic ibnujaraxna ninkaan tarjamadiisa kala ogeyno malaa maqal imaam shaafici abyaadan loo tiiriye ee shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdi waa ninkii uu lahaa ee sheekhadiisii kaga mid ahaa sida axmed iyo dee iyagana dabaqadaaba u sheekhaa caalimka ahaa imaamkana ahaa caabidkana ahaa cibaadadiisa wax ka midaan arki doona haddaba wuxuu dahabi ku yidhi imaamka wakiic markii uu tarjamaynayay kitaabkiisa siyar bacda an dakara intuu sheegay dabadeed annahu kaana yasuumu dahra soom buu isugu bixin jiray de ayaamaha ciidaa waa afuraya laakiin inta kale o dhan waa ninkaas soomayuu ahaa cibaadadna taasi kamay nuqsaamin ahayn oo bal dee markaa uu duruustii u aqriyayay cibaadaadkiisa kale aada iyo aada u badnaayo taas ka baxo hadda waxa dhici karta markuu dee waqtiyada qaarkood ama salaada duhur tukada inuu meelaha biyaa laga dhaansanayo iyo ceelasha uu tegaya si dadka biyaa dhaansanaya dadka kusoo arooraya iyo wuxuugu sheego ama uu waxu baro wayakhtimu uu khatimaya alqur'aana kula leyla markuu sheegay qur-aankana inuu habeen kasta khatimayay ayaa muxuu yihi dahabi waa tacliiqiisii haadihi cibaadatun yukhdacu laha waa cibaado loo khuduuco min maalin kasta sooman maalin kastana qur-aankii ama habeen kasta dhamaynaya waa cibaado adag oo dee heer sare oo loo khuduuco buu ihi laakiin muxuu raaciyey wkic bn jarax ibn malix aruwaasi waa min atbaac taabiciina boqol iyo lix iyo sagaaشhankii dhammaadkiisii ama boqol iyo toddobiyo sagaaشhanka bilowgiisii buu dhintay walakinaha buu yihi laakiin cibaadada noocani min mitli imaami min alamati اaahariya imaam aimadii xadiidka kaga mida waayo waa nin dee dabaqadii saree culimadii xadiidkiiyo aharka ah haddaba imaam qeybtaas ama aimadi aimaam imaamyadii aharka kaba mid ah mafduulatan waa cibaado laga fadli badan yahay in maalin kasta la soomo maalin kasta ama habeen kasta qur-aankii la dhameeya dee ninkay kasoo fulaysaana bal nin caabido uun aanu ahayn nin imaamo uuyo cilmigii xadiidka imaam ku-a uu yahay waa cibaado laga mudan yahay horta taas maxaa looga mudan yahay waa kan faqad saxa waxaa sugnaaday nahyi oo inoo ansaxay nahyuhu calayhi asalaam can sawmi dahri rasuulka ilaahay inuu dadka u diiday sanadoo dhan ama dahrigoo dhan in la soomo taas oo waxaa dee axaadiistii taa ku timi ka mida xagga hoosana idinkuba qoran rasuulka ilaahay qowlkiisii bukhaari iyo muslim ay wariyeen laa saama man saama alabada waa nakii cabdillaahi bni camrin ku lahaa markuu doonay soom maalin la soomo maalinna la afuro kasii fadli badan laa afdala min dalik intaa wax ka fadli badan ma jiro taasi waa mid wax saxa waxaana rasuulka ilaahay ka ansaxay anahu naha inuu nahiyey an yuqra'a ra-da hamsada ka dambaysa waa hamsa kolley calaamadii hamsada ku qoranaysaa an yuqra'a alqur'aanu qur'aankii in la aqriyo fii aqala min halaatin saddex cisho wax ka badan in lagu khatimo wax ka yar baan ujeedaa in lagu khatimo rasuulka ilaahay taa inuu nahiyeyna rasuulka ilaahay bay kaba sugan tahay bal axaadiista halkaa kuba timina waxaa kaga mid ah hamishka ka idinku qoran lam yafqah man qara'a alqur'aana fii aqala min halaatin ma fahmin ama dee tadabur lama iman ruuxa qur-aankii ku aqriya saddex isho wax ka bayar tirmidiya baa wariyo waa xadiid xasan oo saxiixuu yihi marka ujeedadiisu waa maxay wadiinu yusrun diintuna waa fudayd wa mutaabacati sunnati awla kol hadduu nin caalim oo imaamkaasa yahay umuurahaasna ay jireen walow dee cibaadada nubadsan iyo daacadii iyo taasba ay arrintu ahayd laakiin isagoo kale waxa mudnayd buu leeyahay inuu intii sunnii ku kaabsado oo qur-aankiina hadduu dhammaynayo dee inta uu ku dhammaynayo inta ugu yara inay saddex cisho noqoto saa dee naski kuba yimi haddii uu bal matalan soomayana maalinna inuu soomo maalinna uu afuro haddaanu ka yaraynahayn oo inuu dee soom isugu bixiyu dahriga oo dhan wada soomo isagoo imaam a'imadii asarka ka mida waa cibaado isaga marka la eego dee waxay ahayd itibaac inuu halkan laba yimaado laga mudan yahay wa mutaabacati sufar radia allahu can wakiican buu yihi waa hadalkiisi eeg ilaahay ha ka raalli ahdo wakiic wa ayna mithlu wakiicin wakiic oo kale xaggee laga helaya oo ujeeddadu nin dee sifada uu ku sifoobiyo cilmi iyo cibaado iyo taas cid kula mida ayaa yar wakiic oo kale xagguu jira wamaca haada iyaday taasi jirto bal aag weli hadalkii uu sheekhu ugu cudurdaaraya waa inoo dambeeya tan imika waa isagoo yidhi waxaa roonayd inu sunnaha raacoonu intaas gaadhsiin cibaadadiisa wamaca haada laakiin hadda waxaasi may dhimin oo camalkii iyo cilmigii iyo dalabkii loo imanayay iyo dadka inuu cilmiga nashriyo taasi ina isaga kamay nuqsaamin wamaca haada iyaday taasi jirto fa kaana wuxua mulaasiman mid laazima lishirbi nabiidilkuufati kuufa nabiidkeeda cabitaankii alladii kaasoo yuskiru uu wax sakhraaminayo aliktharu minhu in labadsashada la badsada fa kaana wuxuu ahaa muta'awilan fii shurbi isagana mid ta'awulaya oo awilanaya si reer kuufaba ay ahaayeen cabitaanka uu kaa cabayo walow tarakahu hadduu kaba tago tawarucan xalaal miirad uga tago noocanna lakaana awlaa bihi taasna waa nooc kaleo wax kaga sheegayo way mudnaan layd maxaa nabiidka kuufa yahay dee kolley waa dhici karta dadku inaanay suuro ka haysan iyo tan umuuraha jiray waktiya qaarkood iyo khilaafkii ahlucilmigana aan dadku tasawuraana ama dadka xaadiriinta in badani ula lahayn horta nabiid waxaa la yidhaahaa oo nabiidku yahay waa ficil macnaa ficiil oo waa adigu dee maa yumbadu fiihi oo waxay nabiidkoodu ahaan jiray dee waktigii rasuulkaba waa jiray oo waktiyo kalena waa jire waxay ahayd biyaa lasoo qaadaye biyaha lasoo qaadaa waxoogaa timira ama zabiiba lagu ridayey ba lagu daynayay oo lagu radinayey markaa lagu radiyo maxay noqonaysay timirtiibaa ku milmayso biyuhu xataa hadday adkaayeen wax kale laguma samaynayo biyuhu xataa hadday biyo adagoo sida kuweenan aan cabnoo kale ay ahaayeen markay timirtii ku milanto macaan bay noqonayeen casiiroo kale u noqonayeen markaa maalin iyo laba iyo markay ku jiraan ismay bedelayna caadi bay ahayd oo biyuhu dee waa biyaha casiirka rasuulka ilaahayba waa loo nabiidin jiro maalin iyo laba iyo iyo cuni jira maalinta saddexaad waa la daadin jiray marka haddii laakiin meeshii lagu daayo saddex cisho iyo ay muddo gaadhaan way khamiiri jireenoo marka dambea waxay noqon jireen wixii way isbedelayeenoo waa wax dee ruuxu hadduu qadar badan ka cabo caqligaba doorinayay noqon jireen marka dadkii dee sidaas ahaa waa maalinta hore iyo labada iyo baa la dayn jiray marka dambena waa la iska daan jiray si rasuulka ilahi ama axaadiistu inoogaba timi rasuulka ilaahiyna sidaasaa wuxuu nahiyey waktigii hore weelalka qaarkood in nabiidkaa lagu sameeyo waa weelalka adaga in hawa gelahayne ama naqiirka sida dee xadiidkii ku yimi geedka ama waa weelkeedni qoriga ahaa naqiirkubuu noqonay ama musafata waxay sifti odhan jireen mid lagu rinjiyeeyeyoo aan hawo yeelanayn xantamkii oo sida jilxadihoo kalea waxyaalaha waayo waanan la dareemahaynoo horena inay hawa ma gelayse wixiibaa isu bedelayay oo wuxuu u fasaxay markaa sibraaradii ama qarbadkii waxaa inay hadday doonayaan waxaan ku samaystaanoo iyaga waa la garanayo hadduu markuu xaaladaa dambe isbedelayo gaadho wixii hawo badan ama naqas badan baa gelayay oo bukhaar badan oo markaasuu ama dilaacinayeyba oo waa xumbaynayo amaba wixii uu kala dilaacinayo waa la iska dareemaya walow markii dambe rasuulka ilaahay uu fasaxay uu yihi dee weel kastaba kuntu nahaytukum can ilintibaadi fi lawciya ee iskaga nabiidsado laakiin waxii muskira oo iskaba ilaaliya taasi iyadu mid bay haddaba waxaa jirtay culimmada reer kuufa waa kuufa ha kala reebin culimadii kuufa guud ahaan kuufa oo a'imadii diintu ay ku jiraan dee sufyaan athawri iyo amtaashiiba weeye waa raggii heerka ugu sarreeya aqoon diineed iyo xifdi iyo warac iyo xalaal miirad kaba gaadhay ayaa waxay u arkayeen iyagu waxanin hadduu khabradii cinabka laga samaynayo yahay iyada mid yar iyo mid badanba ka badna oo xaaraan bay wada lahaayeen laakiin iyaga maxaa arrintoodu ahayd waxyaalaha isma alkhamri marka hore luqa ahaan aanu shaminayn ay leeyihin isma alkhamri muu shamlinahayn haddii isaga waxa xaaraamtii waa wax in adiga ku sakraamiya inaad ku sakraanto oo wax muskira aad ka cabto laakiin noocaa nebiidkaas qadar haddaad ka cabto asalkiisu haddii la badsado sakraan buu keenaya wixiina cidan may ahayna waa timir iyo wax kale iyo ama malab iyo adigu waxyaale wax laga sameeyey bay ahayd marka haddii aan qadar muskira laga cabin inuu xalaal yahay taas bay wakiic iyo sufyaan thawri iyo culimadii reer kuufa bal waa la tiriyaa waa naadir marka culimada kuufa iyo la eegayo laba arrimood baa lagu yaqaanay oo nebiidkan inay xalaal u ictiqaadsanaayeen xalaal u ictiqaadsanaayeen taa waa lagu yaqaanay waxaa kaloo iyadna lagu yaqaanay dee reer kufa intooda badani kolley waxaabay ahaayeen markay cali iyo cuhmaan noqoto cali bay horreysiinayeen marka ninka reer kuufa ahee labadaa ka duwan sida dalxat ibnu musarif iyo waa ninkaan loo xusay ahayd oo ama taasoo kaloo dee naadir buu iyaga kuba ahaa reer kuufa qowlkoodu waa cali taqdiimkeebuu ahaa arrintanna waa haddaba tanna waa sidii reer kuufaba dee culimadii kaleba ay ahaayeen ayay arrintiisa markaa sheekh muxuu leeyahy arrinkani may ahayn arrin iyaga cadaaladii ka kaxaysay bal culimadii iyagu u arkaya waxaan wax yar iyo wax badanba kol hadduu asalkii sakhraan keenaya inuu xaaraam yeelaa waan xadaynaa haddana cadaaladooda kamay kaxaynahayn oo isagii ta'awul buu shurbigiisa laba imanaye walow tarakahu tawarucan awla kana awlaa lakana awlaa bihi isagoo xalaal mirad uga taga waa imaamka a'imadii asarka kamida ayaa mudnayd muxuu yidhi markaa sheekhu fainahu man tawaqa shubahaat waayo bal wixii haddaan xaaraam u araga laakiin shubha dee dawaaif kaleba ay leeyihiin ama dee nusuusba laga qaadanaya xaaraamnimadkeed ruuxa shubahaadka iska ilaaliya faqad istabra lidiin cirdawa sida xadiidkii saxiixayn nucmaan ibnu bashiiraan marka muxuu yihi waqad saxa uu ansaxay annahyu nahyiya wataxriimu linabiid lmadkuur nabiidkaas axaadiis baa inoogu timi bal marka axaadiista waxaa kamida xagga hoose ma askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam wixii intiisa badan wax sakraaminayo intiisa kutubtii warisay iyo arqaamtiisna way idinkuba sugan tahay waxaa kaloo bukhaari iyo muslim xadiid caaisha kulu sharaabin askara fahuwa xaraam sharaab kasta oo wax sakraaminaya xaraam buu noqonaya axaadiis kalena way jirtaa kolleyna waa masalo ee kutubta xadiidkiiya marka la joogo shuraaxdood iyo barhkoodna dee kolkol sida dee cumdatulqaari oo kale cayn iyo dee isagoo culimadii reer kuufa walow masar u ahaa laakiin dee mashrab ahaan iyo madhab ahaan la wadaagsaday difaaciisu jaanibkan badan yahay walaysa hada markaa dahabi baale walaysa hada mawdica hadi lumuur umuurahan umaynaan jeedin aan kuba cadayno laakiin maxay tahay waa cibaaradii aan usoo naqliyay intani wakulu axadin yuukhadu min qowlihi wayutrak axad kasta oo culimadii iyo a'imadii kaba mida qowlkiisa waa la qaataayo waa wixii dee waafaqay daliilkii iyo xujadii waa la raacaya waa la qaadanaya wayutraku waa laga tegaya dee haddii qowlkiisani uu daliilkii iyo xujadii khilaafo xujada ah tay tibaacale magaca ruux laguma raacayo dee imaamnimadiisii dee rasuulkii ilaahun baaba taa ka duwan oo cisma ay usugnaatay marka muxuu yihi falaa qudwata fii khada'i lcaalim waa intaan uga jeedna ninka caalimka haddii khada meel kaba dhaco khada'iisaas mid lagaga dayanayo maaho laleeya dee hebel baayo taasoo loogu dayanayo nacam waa listilaake bal yaa lagu dayaninbe walaa yuwabaqu bima facalahu biijtihaadin lagumana canaananayo o laguma dacnayo wuxuu ijtihaad ula yimi waxaan iyagu waxay u arkeen inuu shay xalaalo yahay biyahaasoo kale la mid yahay haddii waxa weeyaan aanay iyagu taa inuun ahayn dadkii ahlal warac bay ahayn wakiic iyo thawr iyo amsaashood taasi waa dad waracnimo bal waracnimadoodu kolkol ay aada iyo aada u adkayd oo lagu tirinayay meelo qaarkood heerkay joogto tashadud adag haddana dee umuurtan waa waxay xalaal u arkaya waa ijtihaadkoodii saas daraaddeed walaa yuwabahu bima facalahu biijtihaadin nas'alu llah almusaamaxa raqamkana tarjamada eegta kolley miscar iyo wakiic iyo marka la eego mazaayahoodii kale iyo raggaa waaweyn taraajimtooda waa taraajimta ruuxa gelisa dhiirin gelisa xawaa markaa muxafisada wa qaala wuxuu yihi dahabi waa siyara calam nubala haddii ay siyar ka baydho meesha waan dee sheegayna fii tarjamati bishr bn lwalid ilkindi ninkaa markuu tarjamaynayey waa nin cilmi badnaa ciraaqna qaadi kaba ahaa kunyadiisa abulwaliid la odhanayay dee alkindana reer kinda waa reer carbeed oo macruuf ahaay oo loo nisbeeyey waana nin xanafiyulmadhab ah asxaabtii sufyaan ibnu cuyeyne iyo xertiisiina ka mid ahaayo waa nin mutaqadim oo laba boqol iyo sideed iyo soddonkii hijrada dhintay ayaa muxuu idhi wa kaana xasana siirati adigu kollay malaa siyar xasan almadhabi bay ahayd ma garanaya markii ugu horreysay inaan dee wasiid kitaab oo sida ka naqliya laakiin cibaarada dee siyar waa mata walo dee kitaabkan in badan adeegsado waayo waxaa la arkaa dee ajsaada badankeeda waan wada aqriyabo iyaga tan waa waxa weeya waa waxyaalihii dee markaas ahaydeen marka weliba ayaama yar berigii ugu horreysay aan ka muxaadar ahaan bukhaariga dhexdiisii waa laga yaabaa laba habeen inaan badankooda waxyaalahan isha kusoo mariyo casharkuna joogaan bal horta nin siiradiisu ama madhabkiisu fiicnaa buu ahaa walahu hafwatun shalaytan hafw wahay soo marno waa zalla ama khada buu leeyahay laa tusiilu sidqahu wakhabarahu insha allah waa cibaaradii uu cudur daaraya culimada hafwadaa isaga kaba dhacday sidqigiisii waayo nin muxadisana weeyaane xagga iyo khabarkiisii aqbalkiisii mid meesha ka saaraysa ma aha hafo ka dhacday weeyo loo cudur daarayo kole hafada halkan waxaa jirta tarjamadiisa uu siyar kuba leeyahay ayaa waxaa nin qaadiyana uu ahaa si aan sheegayno cilmi badnaana kole aqoon sare lahaa waktigii muctasime ee mixnadii khalqa alqur'aan ay socotay ayaa dee waxa weeyaan uu diiday lasoo gaadhsiiyey muctasim waana qaadigii inaanu lahayn qur-aanku waa makhluuq kuba qowlahayn markaas baaba la xidhayo gurigiisa lagu xidho gurigiisna ku xidhnaan jiray markii muctasim dhintee mutawakil adigu bal maalan iyo adigu marka dambe mutawakil baa wax xaaladiisu saaataba kasii daayay oo haddaba bal taasi dee waaba wax lagu ammaano oo waa diiday mixnadii iyo inuu kaba jawaabo isagoo qaadigii dowladdanaba ah laakiin arrin bay deeta soo naqliyeen inuu yidhi saa aan u idhi qur-aanku waxa weeyaan aan u diiday waa makhluuqeen ka joogsanaan u odhan waa makhluuq aanan u odhan mana odrhanayo waa tan qoladan waa fadla idhaa tawaqofkii waa makhluuqna me makhluuq maahana ma odrhanayo waan ka joogsanayaa tii baa deeta waxay keentay dadkii cilmiga xadiidka dalbaya ama inay barhkood riwaayadiisii kaba tagaan kuwana ay kaba wariyaan waana arrin dee kolley markaasoo ah tawaqofka uu ka joogsaday qur-aanku matalan wuu diiday inuu yidhaho waa makhluuqe makhluuq maahana inuu yidhaaho waa kalaamkii ilaah inuu kuba gaabsado bal taas bay hafwadu ahayd iyo uu sheegayey markaasuu leeyahay hafwadaasaa isaga kaba dhacday laa tlaa tusilu sidqahu wakhabarahu in shaa allahu wa qaala fi tarjamati maxamed ibn ha khabarahu wey laa tusilu sidqahu wakhabarahu in shaa allahu dee ma suulinayso khabarkiisa laakin ha uma baraarugin ba sax wey khabarahu qorta wa qaala fi tarjamati maxamed ibni nasr wuxuu yihi markii uu maxamed ibnu nasri tarjamaynayey maxamed ibnu nasri waa imaam qolooyinka martabata sheekh اlislaam ay kuba sifeeyeen oo maxamed ibn nasr ibn اlxajaaj abu cabdillahi اlmarwazi waa nin xaafido imaama waxaana laba yidhaahaa kana aclama الnaasi biاkhtilaafi الصaxaabati waman bacdu صaxaabada iskhilaafkoodii iyo taabiciintii ciddii ka dambeysay xag axkaameed waa ninkii dadka uguba yaqaano bal dee ibnu xasin baa kutubtiisa qaarkood kuba yidhaahaa dadka ruuxa ugu cilmi badani waa ragga ninkaa dee garanaya sunihii hagaag u xifdisan dabdinaya saxiixeedi iyo keedii kalaba saaraya garanayana wixii laysku khilaafayo wixii lagu ijmaacayna isagoo aqoonta u leh markaasuu leeyahay sifadaasna bacda saxaaba maxamed ibnu nasri waxa weeya nin kula mida ama nin aan ahayn oon sifadaa inuu ku garanayna maba jirto waa martabo aada u sarrayso xataa aimadii dee waqtigiisii ama ka yar horreysay sida axmed iyo keyrkiiba uu jaanibkan kagaba horreysiiyo dee kutubtiisiina soo gaadhayna waxaa ka mid a dee kollay kutub baa inaga soo gaadhe kitaabkan qayimkee tacdiimu qadri salaati mujaladkee salaada unuu kaba hadlo iyo haddaba ninkan maxamed ibnu nasri markuu tarjamaynayey laba boqol iyo afar iyo sagaashankii hijrada ayuu dhintay walow ana inagu kulamaa akhdaa imaam hadal baa u horreeyey oo ah inuu ibnu mandah uu ka soo naqliyey uu soo sheegay uu yidhi wuxuu sheegay iimaankii ama iqraarkan iimaanka iyo tashahudkan ama shahaadado aan la imanayo umuuraha caynkaasi inay makhluuq yihiin waqtigaasna mixnadii qur-aanka iyo waxa weeyaan qur-aan baa meeshii jirtay walow ay markaa dee ka dambeysay waqtigiisu kaba dambeeyo talafudkan aan iimaankii ama iqraarkii ku dhawaaqayn iyo shahaadadii iyo umuurahaasi waa makhluuq cibaaro saasa ayay kabasoo kasoo naqliyo u tiiriyey markaasuu hadalka yidhi isagoo marka horeba lahaa khawdku labada dhinacba dee acmaasheenina iyadna waa makhluuqa waa la garanaya talafudkeenu camalkeenuna noqona labada dhinacba khawdkeedu wax banaan maaha intuu dahbi horreysiiyey ayaa wuxuu uhi walow ana kulamaa akhda inagu haddii markastoo uu gefo imaamun imaam fi ijtihaadi ijtihaadkiisa uu ku gefo في أحد المسائل مسائشha أحadeed waa maسلadee masaaئiشhaaba فuruuعda ama أحadii kaba mida hadduu kuba gafo khadأ مaqفuran low khadأ loo dhaafayo oo a dee waa اجtihaadkiisu kula yimi khadأ isagu nin baطil uqastayeyna mahayna waa nin xaqdoon u ah haddaba khadأ مaqفura markuu ku gafo haddii qumna calayhi aan ku kacno wabadbacnaahu aan bidceyno waa bidci aan idhaahno wahajarnaahu aan kaba hijroono laa salama macnaa inooma badbaadayo lamnu nasrin ina nasri iyo walamnu mandaho aqalka hadalka soo naqliya kolley waa sradhan ibnu mando malaa lix boqol oo sano nin ku dhow xadiisan calaaqa laba lahayd ninkii ugu horreeyey way abdumara horta waa xaafid abu cabdillahi maxamed ibnu yaxya ibnu mandah weeye ninkan kale kutubtan dee markaa badan leh musanifkan maxamed ibnu isxaaq la yidhah isna abu cabdillahi baaba la yidhah awowgii weeyaane kaa kale isaysteen abu nucaym iyo adugu isku waktiga ahay dee aqraannimo iyo waxyaala ay isku yar wax isaga sheegi jireen haddaba ibnu mandah ayaa iyo ibnu nasri iyo walaa man huwa akbaru minhuma ragga ka waaweyn cid inoo badbaadis haddii ninkii khada yari kaba dhacayna bashar weeyo macsuum maahe ijtihaad ahaan uga dhacay aan ku kacno on idhaah waa bidci cid inoo soo hadhaysaa maba jirto wallahu aadi alkhalqi ila alxaq ilahayna khalqiga ka xaqa ku hanuunaya weeye wa huwa arxamu araaximiin fanacuudu billahi min alhawa walfadaada hawo iyo waa khuluq xumo buu leeyahay dabeeca wala ku tafadan oo dee kaa dabeeco adage aan markaa qallabsan haddaad tahay oo ujeeddadu ee umuuraha caynkaasa tatabuceed iyo culimadii in wax lagaga sheegaya buu fadaado kuba tirinaya waxyaalahaas ilah baan subxaana watacaala kaa maangelayna almuhim faqad ictidaarku waa badan yahay malaha maanta hadalkiina bal dee irjaha iyo ka hadalkeediiyo umuurahan ayaa nagaba qaatay oo taasi waayo ibnu khuseymana hadalkiisa yar dheer ama waa imaamkii macruufka ahaa ee kale halkana isaga jooga oo iska kooban yahay oo iska dhamaan doonaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant ya lama salima weye lama salim fadaada fadaadahu mayo caadi way ku saxantay de laba da-ood weeye walow kunta fadan galiida alqalbi qur-aankaba kuwa tima alfadaada waa taas dabeecada adiga qalafsanaanta iyo taa